لله وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وآخر كسورة الشعراء آية بلاب وقلي أفري لبعض ilaahay baa wuxuu halkaa hore ku soo xusay qur-aanka kariimka inaan shayaadiini soo dejinin aanay awoodi karinna shaydaanku rususha kama ag dhowaado waxna kuma soo dejiyo laakiin cidda waxu keeno ee warka ka qaadatay ilaahay baa soo tilmaamay inuu yahay kuwa been abuuradka badan ee dembiilayaasha haddii ay yidhaahdeen waa shicirna ilaahay baa waxau ihi wamaa callamnaahu ashicra wamaa yanbagii lah wamana habboona nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu shaacir noqdo si aan hadalkoodaasi u rumoobin shicirna mabaanaan barin nebiga dabeetana shucarada iyo dabeecadda iyo dareenkooda ilahay uu ka warramay halka marka dabeecadda qur-aanka iyo dabeecadda shicirka inay aada u kala tegsan yihiin ayaanu naska ka faa'iidaysanayna oo marka u horeysa shucarada waxaa la yaqaanaa goorta gabi ayaa sida qaalibka ah waxaa jira caatifad mid farxadeed mid cabsi mid cadho cawaatifkaasaa inta badan ka keena qur-aankana caatifadaasi waa ka marhantay ilaahii boqorka ahaa in caatifadii qabanayn baa keenay dabeecadda shicirka waxaa lagu yaqaanaa inaan ahayn mid si qura kusii socota ama shaacirku hadduu wax maanta ka gabiyo sidii kuma daysto laakiin kam wa kam intaynu aragnay intuu imika gabyo oo waxamaano u cirkaa geeyo inuu haddana aroorta kala wareejiyo oo la arkay isagoo wixii caayaya oo ceebaynaya oo kii ka gabiyey baan ahayn qur-aanka kaliimkii laakiin saa maaha waa manhaj toosan oon isbedbedelayn calaa mari alcusuuri waadduhuur iyadoo wakhtigu isbedelaya iyo zaman ilaahay baa waxau ihi washucaraau nimanka gabyo yatabicuhum waxa raaca alqaawuun kuwa ambaday ee hallowsan alam tara miyaanad arkaynin annahum kuwa shucaradii fii kulli waadin doox kasta oo dooxyada hadalka ka mid a ayay yahiimuuna ku dawaqsanyiin ee ku jaawareersanyiin oo annahum kuwa gabyaa yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynayn ayay ku faanaan ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka alla rumeeyey camalka saalixa ah sameeyey ee shucarada ah mooyaane wadakaru llaha kaiira ilaahayna in badan xusay waintasaruu ku aargoostee ku dagaalamay shicirka min bacdi maa dulimuu intii lagu xadgudbay kadib waseyaclamu way garan doonaan aladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey aya munqalabin meesha ay yanqalibuuna u gadoomi doonaan ama gadoonka ay gadoomi doonaan mid sharleh iyo mid khayrle kuu noqon doono way garan doonaan waa ku sharleh marka shucaradii laba qaybood ba halkan ilaahay u qaybiyey qolo saddexda aayadood hore ku tilmaamayoo saddex tilmaamood bay yeesheen marka u horeeya waxaa taageerayayaal iyo jiibiyayaal u ah shucarada liita ee aan wanaagsanayn tilmaantooda hore waxa weeye yatabicuhum alghaawuun dadka had iyo jeer ambanaya ama jahawareersan ama qiyamkoodu leexsan yahay baa raaca oo xidig iyaguna xidigo yihiin dadkan fanaaniinta ah iyo kuwan ciyaaro iyo kuwan gabyo iyo maansayahanka iyo noocan la idhaahdo waxaa xidiga ka dhigta iyo namaadij oo exaambul u yihiin dadka alkhaawuun ambaday baynamaa alculamaa yatabicuhum almuhtaduun dadka laakiin caadifada dadka wacdi iyo diin ku kicinaya ku daraangelinaya dadka hanuunsane ay raacaan taasi waa mid midda labaad ay ceeb leeyihiin waxa weeye markaa waxaa taa hore meesha ku hadhay nabi maxamed cidda calayhi salaatu wasalaam ma raacin dad hallowsaniyo dad hanuunsan baa raaca sifada labaad waxa weeye waxa ay ku wareersan yihiin baa ilaha ui fii kulli waadin doox kasta oo siduu dhulkaasi dooxyo u leeyay bu hadalkuna dooxyo u leeyay xataa maansada la tiriyo laftigeeda ayaa mid ayaa kala duduwan mid gabay iyo mid heesah iyo mid buraanbura iyo mid geeraar iyo waa awdiya min alkalaam dooxyo hadalka awdi hadalka laftiisa ayaa habka ay u tibaaxayaan ama ay u cabirayaan ayaa dooxyo kala leh mar qof bay kor u dhigayaan mar hoos u dhigayaan mid bay yaraynayaan mid bay weyneynayaan mid bay ammaanayaan mid bay ceebaynayaan waa awdiya qaybo kala duwan weeyo hadalka uu leeyahy midka saddexaad alla uu ku dhaliilaa waxa weeye wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynayn bay yidhaahdaan waa adiga arkayo had iyo jeer qofka shaacirka ah wuxuu isku dayaa dadka isagoo inuu ka dhaadhiciyo wax doonaya inuu araar badan sameeyo araartooda iyo goolaaftanka hore ka horeeya shicirka dee wuxuu isaga badan yahay munaawaraad beena ayuu isaga badan yahay markaan sida roobka walba sidaa soo noqda ama codkaygoo sida madaafiicda u dhacaya meeshaa sidaasaa lagu arki jiray wax noocaasahoo badanoo aanu ahaynba hebelkani ayuu soo araaranaya oo markaasaa dabeedna waxaanu ahayn uu isku sheegaya marka sifooyinkaasay leeyihin tilmaamahaana ma laha nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidan markaa shicirka baalka la idhaahdo qoladaa ilaahay uu ku eedeeyey qolada dambena sifooyinkan uu siiyey taarikhdu siday xusayso ama siiraduba asxaabtii gebyi jiray kacbu bnu malik cabdillaahi bnu rawaxa raggaasi ay ka mid ahaayeen xasaan binu thaabit markii nebiga caleyhi salaatu wasalaam aayaadkaa hore ay kusoo degeen way u yimaadeeno waxay dhahan dee shucaradii lacay annaguna shicir layaal baanu ahay kolkaa nebiga aayaadkana lagu soo dejiyey ila aladiina aamanuu antum waa idinka buu markaa nebigu i wacaamiluu saalixaati camalka fiican sameeyey waa idinka wadakaruu llaha kaiira waintasaruu min bacdi maa ulimuu waa idinka buu markaa nebigu ku hambaliyay caleyhi salaatu wasalaam isagoo ku fasiraya waa dad iimaan iyo camal fiican sameeyo ilaahay ku xusaya gabaygooda waa tawxiid iyo wacyigelin iyo akhlaaq fiican intisaarkuna waxa weeyaan cadowga iskaga dhiciya marka sidaasunbuu gabaygii u noqdun hadalkoo kale hadalku hadduu mid xun iyo mid san leeyahay isaguna waa labadaasoo kale un nin shaacirabaa waxa uu ka gabyayey kolba shayga sida loo dhigo inuu yahay dabeedna waxa uu lahaa taquulu hada mujaaju naxli tamdaxuhu wain tacib qulta daa qayu zanaaniiri madxan wadamman wamaa jaawazta wasfahumaa sixru lbayaani yuri dalmaaa kanuuri masel malabka shinida haddii aada sifaynaysa buuli markaad ammaanayso waxaad odhanaysaa waa malabkii fiicnaa ee shinida laakiin haddaad eedaynayso waa duqsigaahun qaacadiisii aada odhan labadubana waa tilmaan aad ka bixisay uun dee afkeedunbuu kanina ka imanaya sidaa darteed waxaa waxaan soo dhigayo sidan u kala bedelaya buui sixrulbayaan aftahanimada qofku waxaan ka sheegaya ayuu marna ku eedaynaya marna ku ammaanaya marka shaacirkii marna wax wanaagsan buu sheegaya marna waa xun labadaaba waxay naga filan marka kuwan sifada wanaagsan leh ee aayadda u dambaysa suuradda ay sheegtay nusuustooda ammaanaysa aayaddana u horeysa waxaa ka mid ah xadiidkuu nebigu hi calayhi salaatu wasalaam ina almujaahida ina almu'mina yujaahidu bisayfihi wa bilisaani qofka mu'minka ahi carabkiisana wuu ku dagaalamaya hubkiisana wuu ku dagaalamaya waanu sii dhaartay markaa nebigu waxa uu ihi hubka lagu ganaya waxaa kaga culusba dadka gaalada ee la weerarayo gabayga iyo iclaamka iyo warbaahinta iyo waxsheega xasaan binu thaabit ayaa waxa uu lahaa weerar oo gabay ku weerar buu nebigu ku yiri ilaahay uu ku xooji malakul jibriil ayaa uu ugu duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo eray bixinta iyo habku hadalku isu qabanayu ka saaciidaya gabayna dee xasano ninkii aada u gabi ogaabuu ahaa markuu nebigu ka yaabay calayhi salaatu wasalaam quraysh siduu wax uga sheegay waa kii lahaa bal abuubakar u tago isagaa nasabka quraysheed aada u kala yaqaanee kuwan aad kirsiimada ku leeyahay iyo kuwa kale si aanad isu wada raacin bal hadda waxa kaaga sheeg sheego isaguna uu lahaa xabadda qoosh xabadda tinta ah sida qooshka looga siibo ayaan kaaga dhex siibi doonaa buuli anigoo iyaga caayo wax ka sheegay mar kale nebigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam ina min ashicri laxikma wa ina min albayaani la sixra shicirkii xikmad baa ka mid ah aftahanimadiina qayb qofka kala wareejiso oo sixra ayaa ka mid oo jirta shicirka wanaagsan adiladaasaa muujinaya ee tawxiidkaa ee ammaantaa ee wacyigelintaa ee akhlaaqda fiican dadka ku gubaabinaya shicirka xun markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa nin kastoo xadiidka culimada qaarkood ay darajadiisa tilmaamaan inaanu aada u qawi ahayn laan yamtalia jawfu axadikum qayxan khayrun lahu min an yamtalia shicra mid idinka idinka mida calooshiisa inay malaxi dhaamiso ayaa u dhaanta inuu gabay buuxiyo gabayga noocan arsaaqada lagu raadinayo ee qofku siduu u wada la odhanayo hebel waaf mishaara inooga dhiiba inaga aamusiiya noocay afkumaalka u bixiyeen wey dadku waa ka aayaddani ay eedaynaysa markaa wax ka sheegayso marka cumuuman saasaa loo kala qaadaya waxaana muhiima qofku hadduu gabay tirinayo in uu noqdo kaa aan dee dhaxalgalka noqonaya ee fiican ee diin iyo dunyaba wax ka taraya dadna ururinaya ee aanu noqon mid gabadh lagu caayayo ama lagu ammaalayo ama qabaa'ilka lagu caayayo dadka lagu kala kaxaynayo naxli lagu abuurayo ka noocaasi miduu qofku intuu dhintay kadib ka murugoodaabuu noqonaya ila ilahay baa waxau ihi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadku wixii horu marsadeenna waa la qoraya raadkoodana waa la qoraya raadka wixii laga duubay iyo wixii uu qoray intuba qofka waa raadkiisii weeye bal markaa dadka gabya ha iska fiirsadeen waxa afkooda ka soo baxaya abubakr sidiiq radia allaahu canhu markii uu dardaarmayey ayaa uu ihi wakhtigan isagaan dardaarmayaa waa wakhtigii gaalku alle uu rumayn jiray beenaaluhuna uu run sheegi jiray waxaan idiin sheegayaa inaan khilaafadii ku wareejiyey cumar bnu khadaab hadduu cadaalad sameeyo waan sidaan filayey hadduu jawr sameeyana dee anigu qeybka waxba kamaan ogeyn wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun aayaddaasuu markaa dardaarankiisoo gebagabeeyey qofka daalimka ahi waxa uu halka uu gadoonkiisu noqon doono meel khayrle iyo meel sharle wuu garan doonaa marka cidda dulmiga samaysay waxaa ka mid a dadka shicirkooda ku